agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hirshabelle amiin mukhtaar axmed ayaa sheegay in la tayayn doono iskuulada ay la wareegtay wasaaradda ee ku yaala magaalada beledweyn waxa uu tilmaamay in wasaaradda ay xoogga saari doonto qaabka ugu wanaagsan oo ay ardayda ku heli lahaayeen waxbarasho la hubiye tayadeeda agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hirshabelle amiin mukhtaar axmed ayaa redio beerlo uga warramay waxa uga qorshaysan tayada iyo horumarinta iskuullada ay dhowaan la wareegtay wasaaradda waxbarashada hirshabelle aad baa mahadsan tahay waana kaga mahadcelinaa idaacadda beerula ee howlo horumarneed ay u hayso bulshada soomaaliyeed gaar ahaan beledweyne markaan u dhaadhaco su-aashaad weydiisay ah iskuulladii lala wareegay sanadkan waxyaabihii loogu talagalay iyo sidii hore ahaan jireen iskuulladu waxay ahaayeen iskuulle iska barayfad ah ardayda lacag laga qaado ayagoo naftooda la daalaaldhaco iskuul hadda waa dhismo wuxuu u baahan yahay dayactir wuxuu u baahan yahay kursi wuxuu u baahan yahay wax kasta oo gashi waxbarasho ah sidoo kale wuxuu u baahan yahay macallin waxaan ka warqabnaa dadka soomaaliyeed inay iska yihiin dad iska danyar ah iska beeraley ah iska xoololey ah iska reer guura ah waalidiintii waxaa ku adkaatay in waxbarashadii ubadkii soomaaliyeed ay ka bixiyaan macallinkii iyo maamulkiina waxaa ku adkaatay in ayagu naftooda ay sii wadaan sidaa darteed waxaan go-aansanay inay iskuulladii dowladdii la wareegto dowladdu ayada dalka waxawaaye mas-uulka ah guud ahaan gaar ahaan waxbarashada markii la yidhaho wasaaradda waxbarashada mas-uulka ah marka iskuulladaasi waxaan u sameynaa in macallimiinta mushaaradkooda aan bixinno wax kasta oo ay u baahdaan oo gashiga waxbarashada hadduu dayactir u baahnaado hadduu kursi ka jabo haddii masquul loo baahdo yani wax kasta oo facility ah oo loo baahdana dowladdu ay dusha saarato marka hadda waxaa ka dhashay in arday tiro badan oo shalay bannaanka joogo oo aan awoodin inay waxbartaan yani waxbarashadii ay dib ugu soo noqdaan ama qaar ka daroobgaroobay oo yani ka baxay oo awoodi waaya ama qaar cusub oo tiro badan ay imaadaan sidoo kale macallimiin waxaa la helay aad u taya sarayso sababtoo ah shalay markuu brifat ahaa iskuulku ardayda waxaa laga qaado ma wada kaafin marka lacag iska yaraa incentive ama mushaar aan la dhihi karin macallinku qaadanayay laakiin maanta shaqaalaha dowladda mushaaraadkay qaataan ayay macallimiintuna qaataan sidaa daradeed macallimiin taya leh ayaa ku soo dhiirtay kana howlgalay iskuulladii aan la wareegin tayada waxbarasho marka iskuulladii aad la wareegteen maxaad nooga sheegi kartaa bal xilligan la joogo iyo sidaad u tayeyseen waxbarashadii iyo waxaad ka badasheen
horta waa iska bilow sanadkan unbaan la wareegnay muddo la bil iyo bar iskuullada furan yihiin markii aad fiiriso subaxii sida loo aadayo iskuullada way ka tiro badan tahay sidii hore sanadkii hore markii loo fiiriyo moralitiga maamulaha iyo macallinka markaa fiirsana niyad fiican ay u hayaan sababtoo kama fikirayaan waxa ay helayaan iyo meesha ay wax ka soo gelayaan shalay tol waxay caqabad ku qabeen in yani waditaankii la wadaya la daraif garaynayay iskuulkaani yani inay wadaana culays ku ahayd laakiin maanta mas-uuliyad keliya waxaa saaran inay maamulaan hadday manhaj noqon laheeda oo manhajkii dowladda u keenayso yani ardayga siinayso macallinkiina waxa u baahdo dowladdaas siinayso maamulayna sidoo kale marka waxaan rajaynayna insha allahu tirada yar ee hadda aan qaadanay macallimiinta ah inaan tiro ka badan qaadan doono waxaad ka warqabtaa in macadkii macallimiinta oo halkan ka furmaya beledweyne afar boqol oo macallin ay ka soo baxeen insha allahu bisha soo socotana sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan xarayno tiro intaas ka badan wasaaradda waxbarashada hirshabelle ayaa ku guulaysatay la wareegidda iskuullo badan oo ku yaala gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kuwaasi oo hadda si lacag la-aan ah wax loogu barto